wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan ku saabsan wacyigelinta bulshada ee arrimaha nabadda iyo xasiloonida kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha degmada kismaayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiiro xildhibaano ururada bulshada rayidka ah iyo marti kale ugu horeyn gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa bulshada jubbaland ugu baaqay inay nabadda ka shaqeeyaan waxaa laynoo ka baxayaa marka inaynu ka wada shaqayno nabadgelyada iyo dowladnimada dowladnimadaan ina deeqda waxaan rabaa marka dadka reer jubbaland dadka reer kismaayood waxay aadeen dowladnimo dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qayb galay kulanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay nabadda iyo ahmiyadda ay bulshada u leedahay nabaddu waxaa asal u ah cadaaladda hadday cadaalad jirto nabad darro ma jirayso hadday cadaalad darro timaado nabad darro ay imaanayso ay bulshada meeshaa joogtay ay ku heshiiyeen
jubbaland maanta waxay haysataa amni marxaladii dalkan uu soo maray runtii dadkan hadda meesha fadhiyo inta badan dhallinyaroy u badan yihiin dhallinyaradii dowladnimada kusoo hanaqaaday ayay u badan yihiin waxaan rabaa wax la gaaro oo bini aadamku gaaro nabaddaa ugu fiican nabad baan haysanno nabadda aan ilaashanno nabaddaas juhdi badan iyo dadaal badan ayaa lagu bixiyey ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland maxamed ibraahim oogle ayaa bulshada jubbaland ku booriyey inay adkaystaan amniga ay haystaan war hadda laamiyay haystaan kabaha waxay caseeyaan bishii hal mar haddaa maalinkii laba jeer caseen jireen war dad annaga waxaa nagala rabaa dadkeenna inaan wacyigelino u sheegno oon idhaahno war waddadaasa rabnaa inaan qaadno soo dhowaada midda u dambaysa waddanka doorashuba guddigii doorashada yaan ka sugaynaa xilliga iyo wakhtiga annaga hadda meeshaan fadhinoo jaakadaha qaba taayadana wada xiran ma naqaano xilliga doorashada la qabanayo maxaanan u aqoonin waxaana u aqoonin nidaamka iyo sistemka dowladnimada dowladda doorashada dad bay u xil saarantay waxaa la dhahaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduuda ee jubbaland ayagaasaa waxaan ka sugaynaa firimbiga inay qabtaan doorashadan qabtaan annaga dadka kismaayo jooga maxaa nagala rabaa waxaa nagala rabaa magaaladan waa amni waxba yaaleen khalkhal gelin shaqada maalmeedka iyo shaqadii wasaaradaha iyo shaqadii dowladda iyo nidaamkii iyo siduu ahaa subax kasta sidii ay tahay ha loo tago laamaha amniga intaasayna wada fareen intaasna inaan soo gaarsiinaan go'aansanna